bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan halkan waaraadeyahay dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu dooran wararkaan maanta idiin heenana waxaa ka mid ah
gudoomiyaha gobolka banaadir oo maanta dhagax dhigay waddo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka oo ku taal degmada waaberi
faahfaahino kala duwan oo ka soo baxaya weerar sababay khasaare kala duwan oo ka dhacay degmada dayniile ee gobolka banaadir ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka oo howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka galgaduud
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay madaxdii ka qayb gashay shirkii wadatashiga qaran ee lagu qabtay magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale maalin wacan wanaagsan waa sabdi taarikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka julaay laba kun saddex iyo labaatan dulmarka warkayga ayaad maqasheen markana u diyaargarooway isagii oo faahfaahsan
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay waddo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka oo ku taal degmada waaberi sida ay warkan ku eegayso ilhaan
marka madaala haddaad aragteen madaalayaashaa dhalay duur ka wey maa madaalayaasha hooyadood madaalayaasha hooyadood waa maamuculey marka waan ku faraxsannahay maanta inaan joogno xilligii koobnay aan joogno dhagax dhigi labaad ee aan ka fulinayna degmada waaberi oo isagu ka dhawaajinaya guddoomiye ku-xigeenka kufrigii cagta ee ugu horreeyana aan ka bilowna fintuuno oktoobar haddana aan joogno waddadii ugu qiimaha badneed oo isu socodka badneed ee halbooliyaha degmada waaberi aheyd ee via liberia maanta inaan dhagax dhigayno waxaan rabnaa dal ninkiisaa dhisto dal ninkiisaa dhisto reer degmada waaberi isxilqaanka ay isxilqaameen iyo dadaalka ay muujiyeen waa uga mahad celinayaa maamul iyo akhyaarba siday yidhaa u yidhaahdeen waxaan rabnaa qaybtayna inaan qaadanno markay qaybtoodii qaateen qaybtii gobolka banaadir iyo guddigii dibudhiska intaba ayagoo iskaashanaayo waxay diyaar u yihiin waddada maanta la dhagax dhigay waa waddo halbowli ah umana dul qaada karaan inay wakhti badan xiraato shirkadda waxaan u sheegayaa waa inay sida ugu dhaqsida badan meeshaani xoogga loo saaro oo bil gudaheed ay ku dhammaataa qodobka labaad waxaad arki doontiin marshabiyeediga aada samaysateen iyo laamiga aada samaysateen kuwo baashi garweyn la dhihi jira la dhacayaad arki doontiinoo jebinaayo kuwaasna inaad ka ceshatiin idinkaa laydinka rabaa boosaneerna lagama qodi karo waxna lama marsii karo cidda rabta inay wax marsiiso waddada hoosteedaa u furan ee korkeeda maaha sidaasi la mid ah waxaan rabnaa inaan wardadii waardiye aan ka qabanno mashruucii la dhihi jira dalkaaga ku dhisa hal doolar oo aan dib u soo celinnay jaa wuxuu marayaa waddadii saddexaad mase waddadii afaraad in dhagax la dhigow marayaa marka mashruucaasna waa najaxay cidda najixisana waa reer waaberi koobay ka yihiin waxaan rabaa haddii ilaa yidhaahdo maamucoley iyo hooyooy gabdhaheeda inay albaabada garaacaan albaabada inay garaacaan
gudoomiyaha gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal halka marka hore aan idinkugu sheegnay warkaasin ay ilaahan faahfaahinayso markan faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar khasaare sababay oo ka dhacay degmada dayniile rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa habeennimadii xalay aheyd weerar ku qaaday bar kontarool oo ciidanka ammaanka dowladda federaalk ku leeyihiin degmada dayniile ee gobolka banaadir waxaana weerarka kadib dhacay iska horimaad qaar ka mid ah dadka deegaanka xaafadda tiida oo ah halka uu iskoorimaadku ka dhacay ayaa kusoo waramay in daqiiqado kooban ay maqlayeen dhawaqa hub culus oo ka- oo dhacayay isla markaana uu jiro khasaare ka dhashay falkaasi ka dhacay degmada ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan booliska dowladda oo ku sugnaa barta kon- kontaroolka ayaa goobta ku dhintay halka sida la tilmaamay xubnihii weerarka soo qaaday iyaguna laga toogtay labo waxaana sidoo kale jira dhaawacyo kale oo gaaray askar raggii weerarka qaaday oo watay hub culus ayaa ka baxsaday halka uu weerarku ka dhacay mana jiro wax wara oo kasoo baxay laamaha ammaanka dowladda federaalka ay kaga hadlayaan iskahorimaadka ka dhacay degmada daynile ee gobolkan waa weerarkii labaad oo saacado gudaheeda ay al-shabaab ka fuliyeen gudaha caasimadda gelinkii dambe ee shalay ayayna ahayd markii qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay guryaha saraakiisha ee degmada hodan iyadoona halkaasi ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa casho sharaf ku maamuusay madaxda iyo mas-uuliyiintii hore ee ka qeyb galay kulankii wadatashiga ahaa ee kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho madaxweynaha waxa uu uga mahad celiyey mas-uuliyiintan ka qeyb galay kulanka wadatashiga iyo talooyinkii ay ku- ku kabeen dowladda in markaasi ay muhiim ay tahay waxaana uu uga mahad celiyey dhammaan doorkooda siyaasadeed ee ku aadan dib u dhiska iyo horumarinta siyaasadda dalka dhankooda madaxdii hore waxa ay bogaadiyeen kulanka wadatashiga ah ee uu fidiyey madaxweyne xasan waxaana ay sheegeen in dowladda soomaaliya ay ku garabsiinayaan ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ee dagaalka kula jira dagaalamayaasha ashara- al-shabaab cashe sharaftan waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku helinayay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xamse cabdi barre xubno ka tirsan golaha wa- wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno ka tirsan golaha baarlamaanka
markan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ay howlgallo ka dhana al-shabaab ka sameeyeen deegaano ka tirsan bariga gobolka galgaduud ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee danab iyo ciidamada deegaanka ayaa howlgallo ka dhana al-shabaab ka sameeyey deegaanka budbud oo bubd oo hoos taga degmada galcad ee gobolka galgaduud sidoo kale wararka ayaa tilmaamaya in ciidamada danab iyo kuwa deegaanka ay weerar gaadmo ah ku qaadeen saldhig ay al-shabaab ee kasoo abaabuli jireen weerarada ay ge- ka geystaan bariga gobolka galgaduud lama oga haddii uu weerarkan ka dhashay khasaare balse howlgalka ayaa waxaa barbar socda een, la sh- in barbar socdaan la sheegay duqeyna la eegtay saldhigyo ay al-shabaab halkaasi ku lahaayeen dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa sidoo kale howlgalka fuliyey ka fuliyey xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe howlgallada ay sameeyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa deegaanka ayaa ah kuwo kala duwan oo lagu bartilmaameedsado xarumaha kala duwan ee al-shabaab kaga sugan yihiin gobolada dalka gobolka galgaduudna waxauu ka mid yahay goobaha ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab kuwaas oo la doonayo in looga saaro deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee gobolkaasi kaga sugan yihiin
guud ahaan wararkeenii duurnimo ayaan intaas ku gabagabeyneynaa kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa tale la hel